bismillahi raxmaan raxiim aada umahadsan tahay dhibaato weyn ayaan kala kulmay meesha waad dareemi kartaa meel iska degmo ah oo go-doonsan baabuurna aansa gelaynin gaarina daalkii diyaaradna aan tegaynin dhibkay leedahay oo haddana biyo la-aan iyo abaaro iyo cudur ka socdo adiga kulley dhibaato weyn ayaa ka muuqata meesha maxaa gargaar oo halkaas gaarsiisay adiga tegitaankaaga ka sokow waxaan halkaas gargaaraan gaarsiinay daawo oo maamulka koonfur galbeed wasaaradda caafimaadka ka socday iyo hay-ado gargaar hay-adaha oosamafalka ah iyo lacagtii oo loogu talagalay abaaraha oo guddiga abaaraha maamulka koonfur galbeed bay ii dhiibeen aniga ii wakiisheen iyo anigan haddaa xildhibaan samra ahaan wixii aan ugu talagalay marka waxay isku noqda waxaan gaarsiinay lacag iyo raashiin iyo dawo isugu jiraan marka dhibaatada meesha ka jirta iyo gargaarka la gaarsiiyey markaad fiiriso waxa isku dhigmaa ma yihiin wax isku dhigmaa ma ahan wax la gegeeyey iyo wax bani aadan oo qof siiyey waxba uma taraan dadka ilaaha beeqi karo waxaa ilaaha uga baryaynaa inuu roob imaado oo abaarta ilaahay ka qaadayo cudurka wax kaalma ah way u noqonaysaa laakiin meeshaas waxaan aragnay dad baa uunkii dilay hataa waa la kulanay shoombiyoodka ah ee dadkoodii meesha joogay waxay nagu dhaheen waa qofka isagaas uu shubmaayo iska dhintay wax daawaa looma hayo haddii la dhaha baydabaa ugu dhow meeshii ay wax ka raadsan lahaayeenna gaari ma lahan taa waxay ku adeegtaan gaari dameerada gaari dameerkaasna qof xanuunsan ama qof shubanbayood hayo oo fuuqbaxaya in baydhabo daba looga doono haddana loo soo noqdo oo lasoo gaarsiiyo ata waa dareemi kartaa inaysan suuragal noqonaynin annagana siib wanaag waxaan ku aadnay iyadoo wax daawo ah hataa awlin meesha oo indhaha layska fiirsanayo o layska fafadhiyo bal magaalada sidoo kale qasax dheere muddo afar sano ku dhowaad mad haddayba ka badnayn al-shabaab ayay u go-doonsan tahay bal maamulkii iyo haddaad la kulantay dhibaatada guud abaarta ka sokow dadka ay go-doonkaasi waxay u keentay iyo bal inooga warbixi bal aniga hadda markaan la kulma dadka meesha deegaanka ku ah degmada iyo maamulkoodii gudoomiyaha degmada waxay noo warameen in dhib weyn ay ku qabaan wada la-aanta taasina sheegid uma baahano dadkao dhanba way dareemi karaan magaalada afar sano ayay wadada ka xiran tahay diyaaradaha rakaabkana afar iyo toban sano eerboorkooda lagama tegin aniga sida sidaa la soctiin waxaan ku tagay diyaaradaha militariga helicopterka loo yaqaano ma ahan markii igu horeysa aan ku taga waa markii labaad laakiin baahida weyn meesha ka jirtaa waxay tahay wadadaas xiran haddii wadadaasi ay u furanto waa maxaeda wax badan ayaa isbedeli lahaa ayagana kaalmo fiicanna way heli lahaayeen waa loo gurmadi lahaa dhibka ka taagan meesha waxaa waaye hadda qofkii rabo inuu aado ama wax u geeyo ama u kaalmeeyo xataa wadda uusan mara ma jirto eelboorkiina maxayta waa waa waa ka xiran yahay dhibkaasa bal xildhibaane samra kolley waxaad ka mid tahay xildhibaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmadaasi kasoo jeedo marka dhibaatadii meesha ka jirtay waa soo aragtay dadkii waa lasoo kulantay maxaa baaqa ood jeedin lahayd si dadkaasi loogu gurmado waxaan baaqood jeedin lahaa in dadkaasi loo gurmado keliya maan xildhibaanada oo degmada deegaankaas kasoo jeedo ummadda soomaaliyeed dhan iyo dawladda guud maamul goboleedka iyo dawladda federaalk waxaan ka codsanayaa degmadaas waa degmada ugu weyn ee degmooyinka maxae gobolka baay waa degmada keliya ugu badarka badan misigada sida la ogyahay taariikhda degmadaasi oo hadda abaarta ka taagan dhibaatada meesha ka jirtana ay tahay wadadaasi ay xiran tahay degmadaas eerboorkeedana loo furo oo dib loogu habeeyo wadooyinkeedana loo furo si gargaar loo loo gaarsiiyana in maxay aheeday si deg dega wax looga qabto ayaan ugu baaqi lahaa say u dhan yihiin maamulada iyo dawlada dadkii markaa meesha tagtay aad la kulantay waxaa ka mid ahayd qoys ay ka dhalatay canug yar oo gacmo la-aan bal xaaladda qoyskaasi faahfaahin naga sii wiil yarow ahaa hooyadiisa waxay ii sheegtay in saddex caruura ay leedahay iyadana naafo tahay haddana ay uur laheyd odagiina uu kaga madqan yahay tuulooyinka uusan la joogin cunugaasi gacmaha lahaa aada u jeedeenna uu saas ku dhashay iyadana haysanin wax hooy ah ay haysanin nolol maalmeed oo dadka keliya iska sugaysa maalinkaas waxay meesha usoo gaartay iyadoo gurguuranaysa cunugana dhabarka ku sidata oo weliba uur leh raashinkaas iyo deeqdaas anaga aa wadna loo sheegay dadkii soo meesha imaanayay soo raacday meeshaan kala kulmay si laba filaan ah iyo waxaan kaloo la kulmay maamo weyn oo iyadana waayeel ah inta buro aga taalo oo lugahayna ay naafo ka tahay iyadana gurguuranayso oo cid u maqanna aysan jirin hal gabro ay ifka ka haysatay hashii gabarhna laba beri ka hor taa-uunka shoonbiyoodkaa ka dilay